carwadan laga furay maanta magaalada hargeysa ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayo wax soo saarka warshadaha wadaniga ee somalilan ka dhisan ama ka jira waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo dadka warshadaha iskale ururka warshadaha ee somalilan iyo dadweyne tiro badan waxaana muhiimada ugu weyn ay ahayd in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka warshadaha islamarkaana ay soo bandhigaan baahayaha iyaga laftigoodu iyo dhibaatooyinka haysta madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka oromiya ee dalka etoobiya haweeneyda lagu magacaabo jaltusani ibrahim ayaa halkaasi hadal ay ka jeedisay kaga warrantay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dhinac iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay wax soo saarka beeraha ee waddanka etoobiya gaar ahaana gobolka oromiya si weyn xidhiir ula leeyihiin iyaga iyo ganacsatadoodaba magaalooyinka kala duwan ee somalilan iyadoo sheegtay in xidhiir wanaagsan uu ka dhexeeya ganacsatada labada geesood si guudna waxay u sheegtay in etoobiya ay danaynayso in xidhiir weyn uu ka dhexeeya labada dhinac wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya bashiir saafi ayaa hadal halkaasi ka jeediyey kaga warramay in xidhiirka ugu weyni ay tahay inuu ka dhexeeyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo madaxda somalilan
maantana alxamdulilah dowladda federaal etoobiya waxaanu ku helnay awood ka badan bisha boqol iyo boqol taasna waxay u jeedintahay taasna waxay u jeedintahay dowlad somalilan sharaf iyo cilmi markasta oo awooddaanu ay barto soomaali ahaan aan kulanay isbisba ku helnay idinka ayaana wasiika ay wanaagsan wax kasta oo hogaaminaysa ganacsani wax kasta oo hogaaminaysa ayaana gudaynayna wada shaqayn fiican baan yeelanayna waxaanu wadaa inaanu samayno hadduu ala yidhaahdo industrial zone oo aanu ka samaynayno laba goobo hadduu yidhaahdo samaayadaha iyo waynaana meel ku dhow xaalawooyin akaanaanu ka samaynayo weynakaana kaana waa weynsii majeedoona waxaanu la dhow qaban doonaa suuliyo ganacsigooda ballaaran waa sidooda geli doontaa fikradeena iyo hadadeena si fiican baad ooga dhiban doontaa
dhinaca kale madaxweynaha somalilan muse bixi cabdi oo ka hadlay carwadan ballaaran ee lagu soo bandhigay magaalada hargeysa maanta ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay la tacaalayaan ama taageero xoog la u fidinayaan warshadaha kala duwan isagoo tilmaamay in warshadaha somalilan ay yihiin kuwo kobcaya oo aad u yaryar ama curdina warshadaheenu waa bilow waa curdin weli warshado waaweyn oo aynu dhugaa u taagna ma jiraan laakiin waynu ku soconaa dhaqaalaheenaa koraaya warshadaheenaa koraaya ganacsadeenaa koraysa dowladdaa koraysa weli curda baynu ahayn dhibaatooyinkeenu way badan yihiin waa isa maxalli karaa marka laysugu tago dowladdii oo dhaqaalo badan haysan oo inta badan waxay dahashaaba aynu qabiil yahay haddana sanadkan afar iyo toban milyan boqolku iyo dhibic laba ayaa afar iyo toban milyan iyo dhibic laba malyan oo doolar oo cashuuraafa ayaa mushaarka waxaana tahay waa dhibaato aad iyo dhaqaalo oo dowladda saaran waxaan isku dowlaan ku joognay inaan wixii kalena kalka loogu daro annagoo rajooyna inay noqon doonaan kuwa hore ee dalka dhaqaalihiisa iyo shaqaalihiisa xidhaan doono maadaama lagu wanaagsaanaysiin dhinaca kale madaxweyne muuse bixi cabdi ayaa geestiisa tilmaamay soona hadal qaaday arrimaha lagu muransan yahay ee qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka isagoo carrabka ku dhuftay in khilaafka dhinaca komishanka ka taagani aanu muhiim ahayna la dhammayn karo sida uu yidhi hadalkan madaxweynuhu fagaarahan uu maanta kaga dhawaaqay ama ka sheegay ayaa waxaa ka sii horreeyey kulamo ay yeesheen labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyo waddani kuwaasi oo madaxtooyada kulan ku yeeshay lagagana wada hadlay sidii ay suuragal u noqon lahayd in laysku kaashado oo saddexda xusbi ay si caloolfayo isaga kaashan lahaayeen in doorashooyinku ay qabsoomaan iyadoo la tixraacayo qodobadii ay hore u soo jeediyeen guddigii iskoodii su xilqaamay ee dhexdhexaadinta ka waday labada dhinac khadar maxamed cakuule v o a hargeysa